Agaasimaha guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland Aadan Maxamed Holle iyo mas'uuliyiin uu hogaaminayo ayaa kormeer ku tegay xarunta kobcinta dhirta oo ku taalla deegaanka Bulobartire ee waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland oo ka duuleysa wax ka qabashada nabaad guurka deegaanka iyo beerista dhirta ayaa xarunta kobcinta dhirta sanadkii hore ka hirgelisay deegaanka Bulobartire ee dhaca waqooyiga Kismaayo. Agaasimaha waaxda kaymaha iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Wasaaradda deegaanka Jubbaland Maslax Mawliid Maxamed ayaa ka warbixiyey ujeedka kormeerkooda.
Shirkaan la diraad wuxuu ku saabsan yahay korgelid iyo indhaindhayn iyo inaan daraasayno xaaladda qiimeyn ku samayno maaragtay xarunta dhexe ee kobcinta iyo horumarinta dhirta ee deegaanka Luglow wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada mashruucan halkan waxaanu ku hirgelinay annaga iyo baatinerkanaga JIZ labada kun iyo afar iyo labaatanka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waxaa ka go'an in ay badiso xarumaha noocan oo kale ay gaarsiiso dhammaan deegaanada dowlad gobolka Jubbaland intii ay gaarto waxaa noo qorshaysan oo wasaaradda u qorshaysan hadduu ilaahay idmo inay xarumo noocan oo kale ay ka hirgeliso degmooyinka sida Dhobley Doolow Beled Xaawo Luuq Baardheere iyo dhammaan dowlad deegaanka degmooyinka uu ka kooban yahay maaragtay dowladda Jubbaland waxaan rajaynaynaa marka xaruntan waxay soo saartay dhir fara badan ugu yaraan dhowr iyo labaatan kun oo geed ayaan halkan ku soo saarnay hadda xarunta waxay haysaa gacanta ku haysaa in ka badan saddex iyo toban kun oo geed in ka badan ayaa hadda xaruntan hadda ayaa gacanta lagu hayaa siidka qaybo ka mid a maanta laftirkeeda nimid waa la shubay kuwa horaa loo shubay waad arki kartaan kilibka iga dambeeyo xilligii meeshaan aan rigelinayna siday ahayd iyo meeshan hadda aan taagana haddii in yar hore looga baxo dhulka siduu u egyahay waad arki kartaan waxaa weeye marka farqiga u dhexeeyo waxaa dareemi kara qofkii taariikh ahaan horay meeshan siday ahayd maalinkii la bilaabayey nala joogay iyo qofka maanta soo mara meelaha kale nagu hayndaaban ayadana soo galo waxaan rabnaa marka maxaa dhahdaa anigoo ku hadlaya marka afka wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda iyo waxyaha kala duwan ee wasaaradda inaan dowladda inaan dowladda Jubbaland shacbigeeda aan aan iraahno geed iyo guri ayaa naga go'aan adinkana nala qaata waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacaala fariinta ayada ah inaad qaadaan dhammaan shucuubta kala duwan ee dowlad deegaanka jubbaland inay qaataan fariinta ayada oo kaga imaanayso wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada wasaaradda fishinkeeda waxaa weeye aragtida wasaaradda ay leedahay waxaa weeye deegaan cagaaran dal qurux badan nadiif ah ka maran dhammaan wasaqda lagu shubo wasaaraddu waxaa ka go'an inay horumar ka samayso bad iyo bariba inta mandatekeeda uu ku ogyahay ee dowladda jubbaland waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo mar kale cid kasta oo maarata ama international ha noqoto ama local ha noqoto ama communityga kala duwan ha noqdee in qof waliba waa inuu istaagaa horumarinta deegaanka dowladda deegaanka jubbaland waxaa naga go'an inaan habeen iyo maalinba aan u shaqayno shacbiga dowladda jubbaland